halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin markiinoogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubkii sagaal iyo labaatanaad aayadihiisa labo ilaa shan waxaana aayadahaasu ay ka hadlayeen ari'eel oo u taagan magaalada yeruusaalem waxaa kaloo ay ka hadlayaan ciqaabta ku soo fool leh magaalada waxyigan waxa uu soo baxay intaannu nebukadnesar imaanin magaalada yeruusaalem oo uuna burburinin waxaanay taasu noqon doontay bilowgii wakhtigii qurumaha haddaba injiilka sida luukas uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadda afar iyo labaatanaad ayaa waxaa laynoogu sheegayaa wax ku saabsan bilowga wakhtiga qurumaha sayid ciise masiix wuxuu leeyahay yeruusaalem waa lagu tuman doonaa oo waxaa baabi'in doona dadyowga ilaa wakhtiga quruumuhu uu soo dhammaado quruumaha ayaa waxay dhex socdaan waddooyinka magaalada yeruusaalem oo waxay diidan yihiin in israa'iil ay yeelato yeruusaalem ilaa maalinka maanta ah haddaba sida taariikhda ku cad yeruusaalem marar badan baa la hareereeyey oo la qabsaday mana jirto magaalo la mid ah yeruusaalem markay joogto weerarka iyo weerar celiska xukuumadaha kala duwan ay doonayeen inay magaaladaasi ku qabsadaan marar badan ayaa dhulka lala simay oo wakhti waliba oo col u bilowdo yeruusaalem waxay ahayd meesha kuwa xoogga badani ay ku dambeeyaan iyo xarunta boqorrada waxaa markaasi xaqiiqo ah in magaalada ay baaba'day oo ay lahayd sare badan oo dumay oo tuulmadii baaba'eeda ayaa sii dhismaysay maalinba maalinta ka dambaysay ilaa magaaladii oo dhammiba ay noqotay mid kolkii dambe meel taag ah laga dhisay isla sida ay maantaba tahay haddaba haddii aad maanta yeruusaalem tagto suuragal ma ahan inaad ku socoto dariikhyadii sayid ciise masiix uu ku socon jiray waayo iyagii oo dhammuba way baaba'een oo dariikhyo kale ayaa haatan laga dul dhisay kuwii hore haddaba runtu waxay tahay in meesha maanta uu ka taagan yahay masaajidka cumaru binu khadaab ay tahay halkii taambuugga nebi sulaymaan uu ka dhisnaa inkastoo tuulmadii macbudka yeruusaalem laga dhisay halkaasi markaana magaaladan yeruusaalem waa magaalo isaga dambaysay xukuumado kala duwan oo sida waxyiga uu leeyahay lagu soo fasaxay yeruusaalem waxaana ugu horreeyey nebukadnesar wax magaaladaasi gala oo qabsada waxaanay soconaysaa qabsashada iyo weerarka iyo weerar celiska ilaa uu ka soo dhammaanayo wakhtigii la siiyey quruumaha magaalada yeruusaalem qalcadaheedu waa adag yihiin waxaana ku wareegsanaan jiray ilaa iyo wakhtiyadii hore derbi dheer si cadaawaha looga eryo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa haatan baalka sagaal boqol laba iyo toban ee axdigii hore kitaabkii ishaaciya ah cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadaha lix ilaa siddeed waxaana qoran sida tan oo rabbiga ciidamadu wuxuu la imaan doonaa onkod iyo dhulgariir iyo sanqar weyn iyo cirwareen iyo duufaan iyo dab ololkiisu wax baabi'inayo oo quruumaha badan oo ari'eel la diriraya oo dhan kuwaasoo iyada iyo qalcaddeeda la diriraya oo iyada dhibaba waxay noqon doonaan sida riyo wax habeennimo la arko oo waxay noqon doontaa sida nin gaajaysan oo ku riyooday isagoo wax cunaya laakiinse markuu toosay arkay isagoo calooshiisu maran tahay amase sida nin ooman oo ku riyooday isagoo biyo cabaya laakiinse markuu soo toosay arkay isagoo itaal daran oo aan weli oonbeelin oo qurumaha buursiyoon la diriraya oo dhammuna sidaas oo kaley wada noqon doonaan haddana marka ugu dambaysa ee la hareerayn doona magaalada yeruusaalem waxay noqonaysaa tan ugu xun inta la ogsoon yahay hase yeeshee ilaah baa soo faragelin doona wakhtiga ugu dambeeya oo wuxuu dadkiisa ka samata bixin doonaa laynta dadkiisa haddaba waxyaabaha ay cadaawayaasha yeruusaalem ku riyoonayaan oo ah inay boqortooyadooda halkaasi ka taagaan ayaa soo yaraanaya ama baaba'aya ilaah baa iyaga baabi'in doona wuxuuna ilaah dhisayaa boqortooyadiisa oo isagaa reer banu israa'iil boqor u ahaan doona oo wuxuu samayn doonaa wax kasta ee uu yidhi waan samaynayaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan sagaal iyo labaatanaad ee kitaabkii ishaaciya ah ayaannu eegaynaa haatan aayadaha sagaal ilaa toban waxaana qoran sida tan yaaba oo naxa indhihiinna xidha oo indhabeela way sakhraansan yihiin laakiinse khamri kuma ay sakhraamin way dhacdhacayaan laakiinse wax lagu sakhraamo kuma ay dhacdhacaan waayo rabbigu wuxuu idinku riday hurdo weyn wuxuuna awday indhihiinnii oo nebiyadii ahaa wuxuuna daboolay madaxdiinnii oo waxarkayaashii ahaa waxaan idinku leeyahay ishaaciyah wuxuu ahaa mid ka hadla waxyaabaha caadi ahaan dadka ka dhex dhaca oo wax kasta ee uu yidhina saamayn bay ku yeelanaysaa dhaqamada dunida ka jira maanta miyaa haddaba ilaah uu ka dhigay kuwaasi kuwa indhala ama hurda sidee buu ku indho tiray waxaa taasi ugu wacan in israa'iil ay diideen iftiinkii la siiyey oo mar waliba ee uu iftiinka siiyo way diidayeen welibana ma ayan doonaynin inay aqbalaan runta uu iyaga siiyey sababtaasi aawadeed ayay u indhabeeleen waxaanay taasu muujinaysaa inay indhala' yihiin sidaas ayay waxay ku noqonayaan kuwo wakhti waliba hurda haddii ilayska lagu muujiyo waa ilayska injiilka ciise masiixe waa inaad si deg deg ah ku aqbashaa marka iyaga oo dhaniba way ka daboolayd xaqiiqada waxaana lagu tilmaami karaa sida kuwa sakhradooda la dhacdhacaya oo aan innaba eegin sida mustaqbalkoodu uu u ifayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa baalka sagaal boqol laba iyo toban ee axdigii hore cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan oo riyo kastaaba waxay idiin noqotay sidii erayadii qorniin jaabad lagu xidhay oo loo dhiibay qof wax akhriyi kara oo lagu leeyahay waannu ku baryaynaaye kan akhri oo isna wuxuu leeyahay ma aan akhriyi karo waayo shaabad buu ku xidhan yahay oo haddana qorniinkii waxaa loo dhiibaa mid aan akhris baran oo waxaa lagu leeyahay waannu ku baryaynaaye kan akhri oo isna wuxuu leeyahay anigu waxba ma aan akhriyi karo waxaa halkan laynoogu sheegayaa in maalmaha ugu dambeeya dadku ayaan garan doonin waxyiyada oo wuu ka qarsoonaan doonaa maxaa wacay waa la shaabadeeyey dadka maantana waxay ku marmarsiyoodaan inay mashquul yihiin oo aanay garan karin waxyiyada ku qoran qorniinka haddaba si kale oo loo fahmi karo waxyiga ma jirto haddaan la baran hadalka ilaah ee qoran kitaabka muujinta ayaa giriig ahaan lagu macneeyaa apocalypse oo macnuhu uu yahay war daboolka laga qaaday ilaah wuxuu shaabaddii ka qaaday kitaabka muujinta si dadka ay u gartaan kitaabka muujintana waa kan ugu fudud markay joogto fahamka kutubta baibalka laakiin waa inaad garasho u leedahay shan iyo lixdanka kutub oo kale kuwaasoo baibalka uu ka kooban yahay kitaabka muujintii waa kan ugu dambeeya ee baibalka mana ahan inaad isaga ka bilowdo akhrinta kitaabka baibalka ma jiro kitaab u habaysan isla sida kitaabka baibalka uu u habaysan yahay dad baa waxay ku doodaan kitaabka muujintii calaamado iyo astaamo aan la garan karin baa ku qoran waxaan dadka ceenkaas oo kale ah ku leeyahay haddii aad kitaabka quduuska ah garasho u leedihiin kitaabka muujintii ayaa garashadaada sii balballaarinaya waxaana rabbiga uu leeyahay isla sida ku qoran kitaabkaasi muujinta ciise masiix ee yooxanaa loo muujiyey cutubka koowaad aayadda saddexaad sida tan waxaa barakadaysan kan akhriya iyo kuwa maqla erayadii wax sii sheegidda oo xajiya waxyaalaha ku qoran waayo wakhtigii wuu dhow yahay mar kale ayuu haddaba leeyahay yooxanaa waayo waa kii loo muujiyey muujinta eh sida ku qoran isla kitaabka muujintii cutubka laba iyo labaatanaad aayadda tobanaad sida tan oo haddana waxay igu tidhi shaabad ha ku xidhin erayada wax sii sheegidda oo kitaabkan lagu qoray waayo wakhtigii waa dhow yahay marka kitaabkan mid la shaabadeeyey ama la xidhay ma ahan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka sagaal boqol saddex iyo toban ee axdigii hore kitaabkii ishaaciya ah cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba sayidku wuxuu yidhi dadkanu way ii soo dhowaadaan oo afkooda iyo bushumahooda ayay igu maamuusaan laakiin qalbigooda way iga fogeeyeen oo cabsida ay iga qabaanna waa amarka dadka laga bartay haddii aad noolaan lahayd wakhtigii nebi ishaaciyaah ayaa aayaddaasu ay kaa yaabin lahayd waayo dadku weli waxay aadayeen macbudka oo mararka qaarkoodna meel la kala maro ayaanba la helaynin oo mar kasta oo la bixinayo allabari dad baa jooga macbudka waxaa jiray meel raggu ay fadhiistaan iyo meel haweenka loogu tala galay iyo weliba meel shisheeyayaasha loogu tala galay maxaa haddaba keenay in ilaah dembi uu ka helo dadka cibaadaysanaya waxaa ugu wacan in dadku ay xagga ficilka wax ka samaynayaan oo ay u muuqato sida kuwa ilaah ka cabsanaya hase yeeshee markii qalbigooda la eego ayaa waxaa muuqanaya inaanay ilaah ka fikiraynin innaba dadku sida badan waa wada ahluddiin ha yeeshee markii qalbigooda la eego ilaah kama fakeraan waxayse ka fakeraan nafsadooda weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka sagaal iyo labaatanaad waxaanan eegaynaa baalka sagaal boqol saddex iyo toban ee axdigii hore kitaabka ishaaciyah aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waxaa iska hoogay kuwa taladooda rabbiga aad uga qariya oo shuqulladoodana gudcur ku sameeya oo sii yidhaahda bal yaana arka yaasana og haddaba xaalku waa ku xun yahay dadkiisa oo waxaa aayaddan shan iyo tobanaad aan ku arkaynaa in la leeyahay waxaa iska hoogay waxaa haddaba cutubkan aynu ku aragnay laba hoog oo hoogguna wuxuu haleelayaa kuwa u dhaqma ama ay la tahay in ilaah aannu waxba arkaynin ama aannu ogeen qoonka labaad waa kuwa ay la tahay inay dembiyadooda la baxsanayaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa maaddada ku saabsan yeruusaalem derajadeeda iyo ammaanteeda si bal aynu haatan arrinkaasi wax uga ogaanno ayaannu la soo baxaynaa baalka sagaal boqol saddex iyo toban ee axdigii hore cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan soo in yaru kama hadhin intay lubnaan beer midho badan u rogman doonto oo beerta midhaha badanna duud oo kale lagu tirin doono haatan waxaannu arkaynaa ama layna horkeenayaa mustaqbalka waxaa imaan doona wakhti yeruusaalem la darajayn doono oo la ammaani doono ilaahna weli ugama dhammaanin magaaladaas maanta waxay u muuqataa in yeruusaalem ay baaba'san tahay ha yeeshee maalin maalmaha ka mid ah ay hagaagi doonto haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno ishaaciyah cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol saddex iyo toban ee axdigii hore waxaa ku qoran sida tan oo wakhtigaas kuwa dhegaha la'u erayada qorniinka ayay maqli doonaan oo kuwa indhahala indhahooduna waxbay mugdiga iyo gudcurka ka arki doonaan waxaa inta lagu sii waxyinayaa in kuwa dhegahala ay wax maqli doonaan oo kuwa indhahala'na ay wax arki doonaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda sagaal iyo tobanaad waa cutubka sagaal iyo labaatanaade waxaa ku qoran sida tan oo kuwa hooseeyana aad bay rabbiga ugu sii farxi doonaan oo masaakiinta dadka ku dhex jirtaana waxay ku reerayn doonaan kan quduuska ah ee reer banu israa'iil mahmaah waxaa jirta odhanaysa ninaan doonaynin inuu wax arko wuu ka sii xun yahay kan aan waxba arkaynin waxaad mooddaa markii aad eegto sida dadkayaga badankiisa ay isku mogaysiinayaan injiilka in maahmaahdan ay ku habboon tahay markaasina maanta isla sidii ay ahayd maalmihii nebi ishaaciyaah ayaanay kuwo badan waxba arkaynin hase yeeshee marka la gaaro dhammaadka zamanka dadku waxay bilaabayaan inay wax arkaan haddaan horay idinku sii wadno oo aan haatan soo koobno cutubkan sagaal iyo labaatanaad ayaannu eegaynaa aayadaha laba iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan waxaana qoran sida tan haddaba rabbigii ibraahim soo furtay wuxuu reer yacquub ka leeyahay reer yacquub haatan ceeboobi maayo oo wejigiisuna mar dambe cabsi la caddaan maayo laakiinse carruurtiisu markay dhexdooda ku arkaan shuqulka gacmahayga ayay magacayga quduus ka dhigi doonaan oo waxay quduus ka dhigi doonaan kan quduuska ah ee reer yacquub oo waxay ka cabsan doonaan ilaaha reer banu israa'iil oo weliba kuwa xagga ruuxa ka qaldama garaad bay yeelan doonaan oo kuwa iska ganuunacaana cilmi bay baran doonaan haddaba sidee bay magaca rabbiga ula macaamilayaan wakhtigaas magaca rabbiga hortooda wuxuu ku noqonayaa quduus oo si been ah uma ay hadal qaadi doonaan haddaba mid waliba oo masiixi ah waxaa laga doonayaa inuu magaca rabbiga quduus ka dhigo inkastoo magaciisu uu quduus yahay aan idiin weyddiiye miyaan quduus ka dhignaa sidee baanse ula macaamiloonnaa miyaan magaca ilaah quduus ka dhignaa waxaa dhegaystayaal halkaasi ku soo dhammaanaya cutubkii hore ee sagaal iyo labaatanaad iminkana waxaannu idiin bilaabaynaa cutubyada soddon iyo kow iyo soddon ee kitaabkii nebi ishaaciyah labadan cutub waxay ka hadlayaan reer yuhuuddah oo looga digayo inaanay reer masar isku dhiibin iyadoo ay ugu wacan tahay bakdinta ay ka qabaan reer suuriya balse waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ilaah isku dhiibaan labadan cutub waxaa ku badan dhacdooyinka caadiga ah inkastoo isla dhacdooyinkaasi ay ka soo baxayaan waxiyo saamaynaya mustaqbalka dhacdooyinkaas caadiga ah ayaa haatan cilmiyan la soo kaamilay boqortooyada koonfureed ee reer yuhuuddah waxay maqleen digniintii nebiga oo masar calaaqaad lama yeelan iyagoo taasi ku raadinaya in reer masar ay ka soo furtaan cabsidan ay reer suuriya ku hayaan boqortooyadii waqooyi ee israa'iil ayaa sidii nebigu u waxiyeyba loo kaxaystay maxaabiis ahaan oo waxaa watay reer aashuur sida ku qoran kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda afaraad markan oo keliya ayay boqortooyada koonfureed ka faa'iideen khibradihii ku dhacay boqortooyadii waqooyi waxaannu iminkana eegaynaa maaddada ugu horraysa ee cutubkan oo ku saabsan digniintii reer caamoon ee ahayd inaanay caawimaad ka raadin reer masar haddaan arrinkaasi isaga ah ka eegno qorniinka ayaannu eegaynaa baalka sagaal boqol iyo saddex iyo toban ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyah cutubka soddonaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay waxaa iska hoogay dadka caasiyiinta ah oo tala aan iga iman ku tala galay oo heshiis sameeya laakiinse aan xagga ruuxayga ahayn si ay dembiba dembi ugu sii daraan haddaba balmaanka ku hayso kani waa hooggii afaraad oo welibana waa hoog ku yimid digniin ilaah wuxuu leeyahay masar caawimaad ha u doonan ku wanaajin mayso e oo caawimaaddoodu waa sida wirwirka qorraxda haddii aad caawimaad wirwirka ka doonato adigoo haraadsan soo hoog kuguma dhicin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu hoos ugu daadegaynaa isla cutubka soddonaad aayaddiisa toddobaad baalka sagaal boqol afar iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waayo caawimaadda masar waa wax aan waxba tarayn oo aan innaba qasti lahayn oo sidaas daraaddeed waxaan magaceedii u bixiyey raxabta iska fadhisa dhegaystayaal cutubkan waynu dulmaraynaa ama soo koobaynaa waxaanan haatan eegaynaa maaddadan kale oo ku saabsan farxadda imaanaysa markii ilaah loogu leexdo samata bixin ilaah wuxuu ku leeyahay iyaga isoo eega oo waad badbaadi doontaan sida ku qoran aayadda shan iyo tobanaad waa aayad cajiib ah oo welibana waa mid sida dahab oo kale uga dhex muuqanaysa qorniinka haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka soddonaad ayaannu hoos ugu soo daadegaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu sugayaa inuu idin roonaado oo wuxuu u sarreeyaa inuu idin naxariisto waayo rabbigu waa ilaah cadaalad badan oo waxaa barakadaysan kuwa isaga sugaya oo dhan haddaba waxaa laynoo sheegayaa in kuwa rabbiga sugaya ay barakadaysan yihiin ilaahna isaga ayaa samata bixinta keenaya wakhti uu goostay waxaad barataa sidii aad rabbiga ku dhowri lahayd oo yaanay degdegsiinyo ku qaadin kuwo badan ayaa ilaah sugayey ha yeeshee qaarkood way xijaabteen oo qarniba qarni buu kicinayaa ilaa ilaah qarniga ugu dambeeya isaga unbaa garanaya eh oo u yimaado dadkiisa kuwii horena laga soo kiciyo dhimashada marka waa inaynu ilaah sugnaa iminkana waxaynu eegaynaa maaddadan kale ee qusaysa baaq ilaah uu ku naadinayo inuu wax ka qabanayo reer aashuur wakhti isaga u gaar ah maadaama aynu cutubkan soddonaad soo koobayno ayaannu iminkana eegaynaa baalka sagaal boqol shan iyo toban ee axdigii hore aayadaha kow iyo soddon ilaa saddex iyo soddon waxaana qoran sida tan waayo kan reer aashuur oo wax ushiisa ku dhufan jiray waxaa burburin doona codka rabbiga oo darbad kasta oo usha loo diyaariyeyba kaasoo rabbiga saari doono waxaa la jiri doona daf iyo kataarado oo wuxuu kula diriiri doonaa dagaallo giriir badan waayo tofeet waa horaa loo sii diyaarshay oo waxaa loo sii hagaajiyey boqorka oo aad buu u sii qoday oo uu sii ballaadhiyey oo waxaa ka tuulan dab iyo qoryo fara badan oo waxaa shidaysa neeftii rabbiga oo la moodo sida daruur baaruud ah waxaa haddaba halkan laynoogu sheegayaa in reer aashuur ay noqonayaan cadowga ugu dambeeya boqorka halkan lagu sheegayana wuxuu u taagan yahay bahalkii iyo nebigii beenta ahaa sida ku qoran kitaabka muujintii waxaana kitaabka muujintii cutubka labaatanaad aayadda tobanaad laynoogu sheegayaa sida tan oo ibliiskii iyaga khiyaanayn jirayna waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka iyo baaruudda ahayd halkaas oo ay ku jiraan bahalkii iyo nebigii beenta ahaa oo iyaga waxaa la cadaabi doonaa habeen iyo maalinba weligood iyo weligoodba haddaba cutubkan soddonaad intaas ayaannu ku soo koobaynaa waxaanan idin bilaabaynaa cutubka kow iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ishaaciya cutubkan aad buu u gaaban yahay oo welibana innagu waynu soo koobaynaa waxaana aayadda koowaad aynu ku arkaynaa inuu ku qoran yahay hoog waana kii shanaad hoogganina wuxuu haleelayaa kuwa masar caawimaad u raadsada haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu iminka eegno kitaabka ishaaciyah cutubka kow iyo soddonaad aayaddiisa koowaad ee baalka sagaal boqol shan iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan waxaa iska hoogay kuwa masar caawimaad ugu dhaadhaca oo fardo ku kalsoonaada oo gaari fardoodyo isugu halleeya badidooda aawadeed oo fardoolayna isugu halleeya xooggooda badan aawadiis laakiin aan kan quduuska ah ee reer banu israa'iil fiirin oo aan rabbiga innaba doondoonin
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin